SBS Radio.
waxaan u imaaday in xoogaa ka shaqaysta wadanka ma fully ma soo move garaynin oo temporarily baa halkan joogaa insha allah sanadka dhammaadkiisa australia kusoo noqonaya insha allah
waa gartay waxaad baryahan la shaqaynaysay haween qaba xanuunka dhimirka marka arrintaas ah, sidee ku bilowday
wallaahi anoo magaalada ka baxsan oo aan hooyo meel barqamaan la dhaho caanaha geela lagu liso oo farm ahaan geynayo beero iyo waxaa shayta aan aan soo fiirshiirsanayn oo barxaddaas kaga joogno maalin ciid ah baa adeer oo family friend ah noo ah baa wuxuu ii sheegay tour isagoo isiinayo buu wuxuu igu dhahay xaafadaha meelaha u dhowdhow buu ii sharaxayay markaasuu gacanta ku fiiqay meeshaas wuxuu dhahay oo qabyada ah waxaa degan islaamo oo dhimbir ah oo meesha lagu hayo markaasaan ku iri adeerow yaa meesha wada markaasu ii sharaxaya nin dadkii markii ii sharaxayay oo meesha dhisay maana aqoonin keliya waxaan ka aqoonay hal hal daktar oo dhagacadda la dhaho oo aasaasay meesha waxaan ku yiri markaas adeer iigey baan ku yiri meesha inaan soo arkaa rabaayo dadka sida ku nool yihiin inaan soo arko hayuu igu yiri wuu ii balaniyey waan tagnay adii laba isbuucka hore way ahayd markii intaan adigu ciidii kabacdi buu ii geeyey waa u tagnay islaamaha say u nool yihiin baan soo arkay wallaahi kama helin xoogaa say u noolaayeen meel baadiya oo gaalkacay ka baxsanay degan yihiin oo koronto ma haystaan wallaahi idan guriga mar horaa la dhisay sagaal sano ka hor baa loo dhisay weliba hostaal hostaal oo kale ma ahan adiga maxaa ku dhiila waa garanaysaa adeer xasan garabey alla u naxariistay baa dhulka bixiyey two thousand elevenkii gurig yaraa laga dhigay dhul weyn buu bixiyey oo maaragta hadda waxbaa lagu sii darayaa dayr baa loo sameynayaa maxaa ku dhihi lahaaye waxay sameynayaan beero ay rabaan inay meesha meesha ka dhisaan lacagtiibaa ka kala go-day dadkan markaasu adeer adeer cabdiyare walaalkiis cabdullaahi cadde baa meesha dhan maamulaya oo maasha allah markii la ii sharaxan aan surprise noqday dad reer australia inay dhiseen mental health facilitygan markaas waxaan ku iri adeer maxaa loo dhamaystiri waaye shaqada maxaa leer loogu loogu gelin waayey islaamahan maadaama ay joogaan meel duur duur ah wuxuu dhahay solar system bay lahaan jireen solar systemkii baa daciif ka noqday waa iska garanaysaa technologigii baa iska gogoray waagii hore computer iyo telefoon iyo waxaas nama isticmaali jirin marka finjeer iyo waxaasina mala isticmaali jirin marka wuxuu dhahay solar systemkii baa ka halaaway saas daraadeed koronto ma haystaan wallaahi dayactirkii ku noolaayeen islaamahaas wallaahi toosh bayna haysan maca hal toosha maca ma haysan ninkii mugdiga ahayd markaan u tagay bakrib kabacdi me meesha dhan waxay noqotay black waan wareystay maamooyinka jooga kuwo waxay joogaan ugu yaraan saddex bilood kuwa ugu badan waxay joogaan laba sano xarunta keliya ee haweenka dhimirka qaba lagu daaweeyo gaalkacyo ku taal mataa keliya mise kuwo kalaa jira may kaa keliya weyaan kaa keliya waa magaalada ku yaala magaalooyinka kale way ku yaalaan meelo kale laakiin gaalkacyo kaa keliya bay haystaan awalta magaalada dhexdooda bay wax ka kiraysan jireen guri maadaama ay ay ay la rabaan meel oo aamusan oo xoogaa degan magaalada banaankeeda bay guri ugu dhisan waa garta marka laga reebo dhismaha laftigiisoo waxyaalo badan ka dhiman yihiin iyo korontadii aad sheegtay iyaga laftigoodaba hooyooyinka ama islaamaha mees jooga markaa la sheekaystay dhibaatooyinka ugu waaweyn oo ay qabaan oo xanuunkooda la xiriira maxay kuu sheegeen
wallaahi waxay la xiriireen waxyaabo wallaahi kulli may markaa la hadashid waxay dhahayaan inaan ooya ay haysato inaan ka sheekeeyo marabi laakiinse badanaa wallaahi waxay soo xasuusanayaan waagii ay ay miir qabeen oo maaragtay maasha allah noloshoodii horeba ka sheekeynayeen caruurtooda ka maqan badanaa ay ka hadlaayeen ama waxa ku jirta oo caruurteeda laba sano ma arag ka hayso oo magaalada iyadoo wareegaysa oo streetka laga soo qaaday homeless bay ahayd maantana ciyaalkeeda meel lagu sheego ma lahayo
waa gartay bulshada guud ahaan magaalada degan sidee ula dhaqmaan dadka xanuunada dhimirka qaba wallaahi way ka warqabaan aniga hadda guud ahaan waxbay ii sheegteen dhibaatada heestay waxay waxyaabaha ay ka maqan yihiin oo ay u baahan yihiin bay ii sheegteen ani iyo gabar kale maasha allah the last two weeks waxaan aruurinay lacag adigu laba boqol ka badan oo u s ah oo ayaga waxyaabahay u baahan yihiin oo loo oo dadka usoo aruurinoo samirkooda u keenin waan usoo aruurinay oo maaragtay adigu garasaaray dhar maaragtay jooshashka ay isticmaali lahaayeen se hameenkii waxay u arkaan because meesha bahalaha ku nool baadiyayaan kabo buustayaalkas qabo waaye shiidka oo farashta la saaro go-da waxyaabahaas midilkaa u baahan yihiin oo livinka general hygiene productkooda baan u aruurinay u geynay wallahi farxadda ka muuqatay markii aan u keenay iyo surpriseki ay ahaayeen wallahi waa wax maaragtay adiga laftirkaaga emotional noqonaya because dad oo ka fakero oo saas si fiican maaragtay ugu hargamo oo u aruuriyo wax marka dukaamaha tegay oo u sheegaan dhahay maalmooyinkaas baa waxaan u aruurinaya ayagaa na soo boodo o dhahay anna kana igu dar soomaalideena waxaan ku fiicana waa gacan furan nahay ana kan igu dar ase kaas igu dar qof walbana dukaankiisa dukaan bay leeyihiin oo isku eg everyone is selling the same thing markaas leeyahay ana kan igu dar ana kaas igu dinacaas igu dar ana garkaartan igu dar marka maasha allah you know they still maaragtay stigma oo luuqadii la isticmaala qofka markay arkaan xanuunsanoo indar dhehimayaan oo way xanuunsan yihiin dhehimayaan waxay dhehayaan qofkii waalan marka soomaalida waxay u baahan yihiin halkaana inay maaragtay luuqadooda ay bedelaan oo accepted noqdaan oo dadkan inay inay maaragtay haa qur-aankii iyo iyo iyo iyo maara qur-aansaarkii way shaqeynaysaa laakiinse inay dadkan daawo u baahan yihiin iyo inay ogsoonaan wallahi islaam baa anoo alaabta su gadayo oo fadhiyo oo maaragtay islaamo la hadlayo oo dukaanka joogo baa intiiti waxay tiri eeda iga waran meesha oo dhimirka ma fiican yahay oo gabar ana iga xanuunsan baa raba inaan keeno waxaan waa ku farxay because dad oo dhahayo ma jirto oo qiranayo qofkaas waxuusan yahay wuxuu u baahan yahay caawinaad buu u baahan yahay oo adiga qur-aan ka ka tirsan oo maaragtay outside of religious help ee u baahan soomaalida ma accept garayaan ma ogtahay waxay u qabaan inay tahay shame inay sheegtaan inay inay maaragtay xanuunsan yihiin oo daawo u baahan yihiin marka maamada waxaan ku yidhi eedo aniga inaan kuu sheego meesha sida ay tahay ma ahan adigu intaa tagti soo fiiri baan ku idhi marka dad badanoo waxaa jiraad leedahay xanuunsan laakiin aan la geyn meelahaasoo kaleo xarunta ama guryaha lagu hayo ama suuqiyada laga yaabo inay iska joogaan ha horto maasha allah adeer cabdulaahi hadee ma wuxuu ku taxadiraa inuu maaragtay gabar magaalada wareegaysa inuu in inayda waa arkin marka qof hadduu magaalada wareegayo gaalkacayo waa lasoo qabtaa waa meeshaana la keenaa so that they have a better life so cunto cunto friyaa la siiyaa lacag lagama qaato dadkan meelay seexdaan baa la siiyaa maaragtay so they even before inta centerka la keenin waxaa joogto waxaa jooga magaalada dakhtariin iyo nurses oo psychiatric nurses ah oo assess gareeya qofkan inay daawo u baahan yihiin iyo inay just nasasho u baahan yihiin oo qofka hadii u yaqaano merka uu sheegi karo magacooda waa lala caawiyaa in familkooda loo raadiyo marka raadiyaha la geliyaa waa la baafiyaa even sheekooyin aan maqleeyo oo beeshinyo hore oo lasoo helay oo magacooda garan waayo markii la daaweeya nafteen hadhaytu soo xasuustay qofkii yihiin raadiyaha laga baafiyo familkooda soo doonay marka dad way jiraan magaalada joogo oo guryahooda ku jooga oo dadkooda la nool oo aanan maaragtay oona sheeganayn xanuunkay qabtaa xanuunkay qabaan stigma ma yaqaanaan inay mental health tahay waa gartay marka daawadoo kale ma daawooyinkii baan laga helin magaalada mise lacagta lagu gadanayaa badan oo lacagtii baysan dadkaasu awoodin ama dadkoodu awoodin
wallahi khayr allah siiyo i think education way way tahay as well and there's a lack of education dadkii maaragtay horta kuma fiiqi karaan waxaan waaye qof qofkii qofkii waalan horta waxay dhahayaan dhahaya qof qofkii waalaya intay dhahaan bay shife iyo qur-aan bay kula ordayaan maasha allah and that's good ma diidani diinta maaragtay qur-aan qofka saaraan way ku degayaan way ku nasanayaan laakiinse waa loo baneeyay inay dakhtar geeyaan qofkan marka isma oranayaan ayaga laftirkooda dakhtar geey daawadu way taalaa wadanka waa la keenaa hadda soomaaliya aniga im surprised from the last twenty years gaalkacya soo developed u noqday dakhtariin waxaa jooga all over the world imaanaya oo la invite gareynayo syrian baa jooga wallahi laboratoryga wax ka shaqeynaya oo iyaga baaraya maaha soomaali waa syrian sudanese baa jooga maasha allah wadanka waa loo imaadaa waa loo hargamaa idan daawooyinkii siday ahaan jirtay ma ahan yes the qualityga daawooyinka la keenayo wadanka is not great laakiinse available way tahay waxyaabaha ay u baahan yihiin marka dakhtarka ayaa bixiya magacade bishaarka dadka meesha ka shaqeynaya iyo daawada patientka u baahan yahay dakhtarkaas baa bixiya iyo dakhtariin kale oo asis garaya cabdijaamac doctor cabdijaamac oo kale maasha allah marka waa loo hargamaa dadkan waa loo support gareeyaa i think that's the minimum support ay u siin karaan more support haddii siin lahaayeen maanta maasha allah center weyn bay lahaan lahaayeen waa garta guud ahaan waxaa la yidhaahdaa soomaaliya saddexdii qofba qof baa xanuunka dhimirku saameeyey dagaaladii sokeeye kadib gaalkacyo hadda intaad joogtay dhowrkii bilood ma ka dareemaysaa dad badan oo laga yaaba xataa inaysan toos u waalayn laakiin xoogaa maskaxdoodu aysan deganayn marka ma ku aragtaa magaalada
well wa ha waa ku arkaa laakiin maasha allah you know they magaalada waxay dhan you learn to live with what you have soo mahan so what they they way shaqaysanayaan way noloshoodii hore usii wataan soomaalidu walahi badanaa statisticskas ha way saxsan tahay laakiinse waxka dadka ka ka ad adago ka stronggaraysan ma arkin dhibaato iska sheeganayaan qof walbo ilaahu may stress yar ahaato because stress is part of mental health way iska qabaan ha waa gartay reer melbourne baad ahayd halkaanaad ku kortay dadka qurba joogta ah oo magaaladan degan ama australia degan oo maxaad ku dhihi lahayd oo laga yaabo dadkoodu halkaas inay joogaan ama dadkaa soomaalida ah oo u baahan caawimaadooda maxaad kula talin lahayd horta dadki reer melbourne waxaan ku dhihi lahaa imaada horta wadanka at least soo arka inaha ka baqanina miiriyaha waxaa ka aragtin haa wax maaragtay loo dulqaadan jirin laakiin soomaaliya oo dhan saas ma ahan ya soomaaliya o dhan meel laga baqo ma ahan imaada wadankii dadkii noo imaada hantidii noo imaada hanti baa leedihiin dhulkiini waayo meel lagu qabsanayo ma ahan you feel like you live at home markaa imaadid wadanka marka waxaana oosoo dhihi lahaa kasoo qayb gala waxaad awoodi kartiin dadkan u awooda
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.